بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waxaan kusoo jirnay kitaabkeennii alkabaa'ir ahaa oo sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu dikri alcujbi kan waa baabkii lagu sheegayey iscajabinta oo qofku uu oo qofka naftiisu ay cajabiso ama labiskiisu ama hay-adiisu waana wax xaaraan ah oo kabiirana ah siday culummadu sheegeen waxaa bukhaari iyo muslim ay wariyeen baynaa rajulun yamshi fii xullatin tucjibuhu nafsuh murajilun jummatah id khasafa allahu bihi fahuwa yatajaljalu ilaa yowmi alqiyaama waqti uu nin soconayey oo dhar isku jooga uu qabay oo naftiisu ay cajabisay oo tintiisana si fiican u shalleeyey yaa waxaa ku dhacday in dhulkii lala gooyey oo uu kusii quusayo dhulkii oo hoos ugu socdo oo uu maaragtay idiraab iyo dhaqdhaqaaq ku samaynayo ilaa qiyaamaha laga gaaro cadaabkaas daran yaa ninkaas soo gaaray naftiisoo cajabisay darteed iyo wa qowli illaahi tacaala alla qowlkiisi uu yidhi waaladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun waxaa la tilmaamayey kuwa sabarka leh ee aan maaragtay jazac qabin wax la yidhaaha argagax marka dhib ku dhaco marka ay khayr helaanna aan bakhayleen ahayn yaa tilmaamahooda la sheegay markaasa waxaa la yidhi waa kuwa dukada waa kuwa salaada daa'ima waa kuwa xoolahooda maaragtay xaq la yaqaan lagu leeyahay oo dadka wax weydiisanayana wax siinaya kuwa la hoojiyey ee aan wax weydiisanayna wax siinaya ile qofka haddaan wax weydiisanin lagu baraarugi maayo wax la siin maaye iyo kuwa rumaysan maalinka qiyaamaha markaasaa waxaa kusii xigay aayaddan hadda shiikhu uu halkan ku sheegay waladiina hum min cadaabi rabbihim mushfiquun kuwa cadaabka alle ka cabsada oo sidaa darteed uga dheeraada wax alla wixii cadaabka alle u dhaweynaya oo dembigii macaasida iska ilaaliya marka qof cadaabkii alle ka cabsanaya cujbi wuu iska ilaalinaya sababto waa kabiiro kabaa'irta ka mid a waa inuu marka ka fogaadaa yani meel islama galaan qof cadaabkii ka cabsanaya iyo qof maaragtay camalkiisuba uu cajabiyo isu haysto inaan waxba ka hadlaysnayn oo dadka dhanba uu ka wada fiican yahay laba meel isla gasha maaha saasuu marka shiikhu aayadda usoo daliishada sheekh fawsaan wuxuu yidhi aayaddani waxay kusoo aroortay markii laga hadlayay tilmaamaha mu'miniinta ee alla suuratulmacaarij uu ku sheegay soomaaliduna sa'ale ay u taqaano oo alla uu yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون marka markii aan matniga laqbaynaynana waan soo ishaarnay aayadahan oo siyaaqaasii aayaddan ku timid oo alla wuxuu noo sheegay in dadka la abuuray iyagoo dulqaad yar naf jeclaysi badan haddii marka qofka uu dhibtaabto waa argagax badan yahay hadduu khayr helana iyo xoole iyo iyo wax manaafacaada waxma bixiyo oo bakhaylnimo badan yahay waxaa taa marka laga soo reebay oo aan maaragtay tilmaantaas xun ku tilmaanayn kuwa tilmaamaha wanaagsan ee la sheegi doono ku tilmaaman oo maxay yihiin kuwaasi waa marka laga reebo waa marka laga reebo kuwa dukada ee salaada dukada haddana salaaddii daa'ima oo aan zegzaagin iyo kuwa xoolahooda xaq la og yahay uu ku jiro oo siiya qofka wax weydiisanaya iyo qofka la hoojiyey ile sida qaalibkaa qofka duusa wax weydiisan laguma baraarugo wax lama siiyo eh iyo kuwa rumaysan maalinta qiyaamaha iyo is-abaalmarinta iyo kuwa ka cabsada iyo kuwa ka cabsada cadaabka alleh sababtoo ah cadaabka alle aamin lagama ah iyo tilmaamo kaloo la sheegay marka siyaaqaasi kusoo aroortay aayaddu oo qof cadaab ka baqayaahi naftiisu ma cajabiso wuxuu dareemayaa mar walba in nuqsaamiyo ku jirto dadaal buu marka wadaa sidii uu badbaadi lahaa ou janno ku geli lahaa cadaabkiina uga badbaadi lahaa marka naftiisu ma cajabinayso qofka noocaas oo kale ah kabaa'irta noocan oo kalena waa uu ka fogaanayaa shiikhu wuxuu leeyahy marka waxay ka cabsadaan dadka la sheegaayo oo alla u tilmaamay oo mu'miniinta ah cadaabka allay ka cabsadaan aaminna kama aha saasay tahay hadal lagu hadloo la yidhaha muslimiinaan nahay keliyana kuma kaaftoomaan oo camalkii wanaagsanay aan samaynay ee cadaabka naga celinaya oo naga badbaadinaya kuma kadsoomaan ee tilmaamahooda waxaa ka mid ah inaanay sideedaba nafta daba dhigin oo aanay tala saaranin camalkoodii ee cadaabka alle ka baqaan iyagoo marka raxmada alle rajaynaya iyo haddana cadaabka alle aada uga baqaan markaas waxay isku daraan cabsidii iyo rajadii aayad kalena alle wuxuu yidhi waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilatun annahum ilaa rabbihim raajicuun kuwa bixiya waxa ay bixinayaan oo camal saalixa ah ama sadaqa ah iyadoo qalbiyaalkoodu ay cabsanayaan inaan laga aqbalin ay ka cabsanayaan sababtoo ah alla ay u noqonayaan oo taasay rumaysan yihiin waladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun caaisha waxay tidhi allaha ka raali noqdee oo rasuulka sal slm ay ku tiri rasuulka allow ma kuwa khamrada cabaa oo waxadaa markaasuu wuxuu yidhi laa yaa binta sadiiq laa yaa binta sidiiq saa kuwaas ma ahan buu yidhi walaakinahum aladiina yasuumuuna wayusalluuna wayatasaddaquuna wayakhaafuuna an laa yuqbala minhum waa kuwa sooma oo salaada oo sadaqa la baxa oo haddana ka baqaaya inaan laga aqbalin ulaa'ika aladiina yusaaricuuna fi lkhayraati kuwaasaa khayraadka ku degdega xadiidka tirmidi baa wariyay ibnu maajah riwaayo kalena waxaa ku jirtay walakinahu aladii yusallii wayusuumu wayatasadaqu wahuwa yakhaafu allah waa mid salliya oo sooma oo sadaqa la baxa haddana alla ka cabsanaya marka xadiidkan sheekh albani waa saxiix buu yidhi iyagu marka iyagoo dadaal badan bixinaya iyo haddana aysan ka aaminahayn cadaabka alle oo qiyaamadii ay maaragtay u baqaana naftoodii inaanay badbaadin روي عن ابن مسعود أنه قال الهلاك في اثنين القنوط والعجب ابن مسعود waxaa laga wariyay inuu yidhi halaagu laba arrin buu ku jiraa oo lagu halaagsamaa wa alqunuutu waa quusasho iyo walcujbu iscajabin oo qofka naftiisu ay cajabiso waxa uu samaynaayo ayaa la weynaanaya ra'yigiisu waa la weyn yahay wadaadka matniga taxqiijiya wuxuu leeyahy waa daciif asarkaas روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الهلاك في اثنين القنوط والعجب هلاك لبا أيو كجرا وقوس شدي إيو إسعج بنتي شيخ مركو شرحاي أثر كاس وحو يري شيخ فوزان شك كوما جرين عذابك صواب بدن أولي صواب بدن يا عذابك كيانا لكن لبدا أنت المامود وتلمامها قدرا هلاك صواب أي كمدين إن حريست ألا لقى قوسته tan koowaad waa maxay waa in naxariis alle laga quusto dadka qaarkood acmaal xun bay samaynayaan markay acmaal xun sameeyaan waxay u malaynayaan inaan looba dhaafayninba dembiba loo dhaafaynba markii dembiyadooda ay weynaadeen waxay leeyihiin dembiga noola dhaafi maayo oo dhinacaan u batay dadka qaarkood ay yidhahdaan soomaalida qaarkood aan ka maqalnaa meelaan kasoo noqdo ma joogo iyo waxaasay leeyihiin waxaasina ma banaana in saas loo fekero waa fekeraad qaldan buu leeyahy shiikhu sababtoo qofkii marnaba munaasab uma aha si kastoo dambiyihiisu ay u waaweyn yihiin inuu naxariista alle ka quusto sidoo kalena dadka kale ee aan yani asaga ahayn inay asagii ku xukumaan inaan alle u naxariisanaynin ama aan loo dembi dhaafaynin uma banaana ayagana alle wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad tidhaahdaa baa laleeyahay rasuulka sal ly slam addoomadeeda ku xadgudbay naftoodow ha ka quusanina naxariista alle alla dembiyada oo dhan waa u dhaafaa qofkii toobad keena yuu u dhaafaa qofkii marka waxaa waajiba inuu toobadii ku degdego oo uu rajeeyo in dembigiis la dhaafaayo waana inaanu ka quusanin naxariista alle sida aanay u bannaanayn qofka in camalkiisu uu cajabiyo oo uu iscajabiyo oo uu ictiqaadiyo wax alla wixii taaca ahaa ee lagu lahaa inuu la yimid ee ay tahay inuu mar walba isu arko inuu gaboodfal ku jiro oo uu gaabinayo oo ay waajib ku tahay inaanu ka aamin noqonin cadaabkii alle marka qofkii waxaa laga rabaa inuu naftiisa u arko inuu gaboodfal ku jiro oo uu gaabinayo waxaana waajib ku ah inaanu ka aamin noqonin cadaabka alle waxaana sii fadli badan weliba inuu labada arrimoodba uu kulmiyo oo ah inuu naxariista allana rajaynayo cadaabkii allana uu ka cabsanayo oo labadaa uu u dhexeeyo oo rajo keliya arrinkiisa oo aanu noqonin sida murji'adu ay aaminsan tahay nimanka la yidhaha murji'o waa niman yidhaahda camalku waa niman yidhaahda camalka looma baahna ee waxaa nugu filan keliya ictiqaadka qalbiga ku jira waxaan rumaysanna oo gudaha noogu jira unbaa nugu filan un ku badbaadaynaa bay leeyihin oo camalku wax calaaqaa lamana ay leeyihin iimaanka sababtoo ah qofku hadduu iimaan leeyahay macsidu wax ka dhimi maysay leeyihin waana hadal aad u fool xun oo diinka si toosa uga soo horjeeda sidoo kalena munaasab ma aha mana bannaana in qofku uu ka quusan naxariista alleh dambiye uu sameeyey darteed oo markaa uu ictiqaadiyo khalaas inuu halaagsamay sida khawaarijtu ay aaminsan yihiin ee leh qofkii dambi dambiyada waaweyn ku dhacaa diinkii wuu ka baxa bay leeyihin islaamkii waa ka baxay leeyihin sheikhu marka wuxuu leeyahay waxaa qofkii waajib ku ah inuu labadaas madhabood oo madhabka murji'ada iyo madhabka khawaarijta uu ka fogaado waa labada madhabo aad faasid oo aad u xun suu marka uga fogaan karaa waa inuu ku socdaa ariiqii ahlu sunnada waa inuu ku socdaa ariiqii ahlu sunna waljamaaca oo keensanaya in la kulmiyo oo laisu keeno cabsidii iyo rajadii dunuubtoodan way ka cabsanayaan inay sabab ugu noqoto inay ku halaagsamaan naxariista allana way rajaynayaan oo taacaadkooda in la aqbalo dariiqada ahlusunna waljamaaca waa dariiqadii rususha sidaa darteed ahlusunnuhu ma cabsadaan cabsi ka quusisa naxariista alleh mana rajeeyaan rajo ay kaga aamin noqdaan cadaabka alleh can abi bakrata ana rajula dukira cinda nabiyi sala allahu alay slam faahnaa calayhi rajulu khayraa faqaala nabiyu sala allahu alay slam ويحك قطعت عنق صاحبك ردده مرارا ثم قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا رواه البخاري ومسلم أبو بكر وحلقوري إن الله الشيغي رسولك أكتي صلى الله عليه وسلم مركاسا نمبا عماني أو خير كل شيغي oo taskiyeeyey markaasaa rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi weyxaka hooge laakiin culimadu waxay yihahdaan kolley tarax xun baa loo isticmaalaa oo marka qaarkood soomaalida laftoodu hooge iyo markay leeyihiin kama wadaan habaar iyo waxaas kama wadaan kolley uu nooc zajriya ku jira iyo iska reebid qatacta cunuqa saaxibig saaxiibka qoorgooyaad ku samaysa ee inaad dishay oo kale ayaad ka dhigan tahay raddadahu miraaran dhowr jeer buu ku soo celiyey qatacta cunuqa saaxibika wayxaka qatacta cunuqa saaxibika wayxaka qatacta cunuqa saaxibika yuu kusoo celceliyey rasuulka sal slam uma qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka sal alla ly slam in kaana axadukum maadixan laa maxaalata haddii qofkiin uu wax ammaanayo oo aanu maaragtay ka fursanaynin oo lama horaan uu arko laa maxaalata yacni laabudday la macnata falyaqul ha yiraahdo axsibuhu kada wa kada sidaasaan u malaynayaa ha yiraahdo oo ninku inuu sidaa yahay u malaynayaa in kaana yuraa anahu kadalik hadduu u qabo inuu sidaa yahay ninkaasi waxasiibuhu llah allaana xisaabinaya ile camalka uu sameynaya qofkan xaqiiqadiisa alla ogaa inuu maaragtay mukhlis ku ahaa inuu maaragtay sharciga waafaqsanaa allah uu cilmi lahaa isagaana ku xisaabinaya walaa usakii cala allahi axada alle cidna u ammaani maayo qofna ceeb tiri maayo oo alle agtiisu sidaa ku yahay anuu goyn maayo sababto allasaa alle sababtoo ah alle isagaa taalacda waxa qarsoon waxa qofkaasi ku dambayn waxa qofkaasi ku dambaynayana alle isagaa og marka qofka waxa u qarsoon iyo waxa uu ku dambayn doono anigu goyn maayo sababtoo waa wax iga maqan marka lafdigu waa lafdi khabara laakiin macnuhu waa nahyi waa laska reebaya ibnu bataal wuxuu leeyahay nahyigaas guud ahaan macnihiisu wuxuu yahay in qofkii qof kale ammaantiisa ku talax taga oo waxaanu ku tilmaanay in qofkaasi ku tilmaama lagama aamin ah qofkii la ammaanayay in maaragtay cujbi uu galo naftiisu cajabiso oo wuxuu isu malaynaya inuu darajadaa joogo markaasaa waxaa dhici karta xataa inuu camalkii uu samayn jira xataa iska dhaafo iyo khayrkii uu siyaadsan jira sababtu wuxuu is leeyahay waxbaa kaa maqna marka axsibuu kada wa kada ha yidhaahdo qofku oo hadda daahirkaas inuu qofkaas fiican yahay maaragtay sheegaayo un baan arkaa ha yidhaahdo marka alla qofna ha u amaaninina alla isagaa idinkaga ogaal badan aayadda suuratu najmi alla wuxuu yidhi falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa naftiinna ha ammaaninina alla isagaa u ogaal badan qofka muttaqiga ah xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey weli axmeda axmed wuxuu leeyahay oo uu wariyey musnadkiisa ku wariyey bisanadin jayidin sanad wanaagsanna uu ku wariyey can alxaaris bni mucaawiyata uu ka wariyey xaaridkaasi waa taabici mukhadram mukhadramku marka waxaa la yidhaha waa qof jaahiliyadii soo gaaray iyo noloshii rasuulka sal ly slama islaamayna oo aan saxaabi ahayn sababtu waa maxay rasuulkii yuusa sal lla ly slama arkin ama walaba kulminba inkasta marka qaarkood ay dhici karto inuu rasuulka arko ou la kulmo isagoon muslim ahayn ee saxaabiga waxaa looga baahan yahay oo shardi u ah inuu rasuulka sal ly slama la kulmo isagoo muslim ah oo soo muslima inuu rasuulka la kulmo sala alla alay slama kuna dhinto islaamka taasaa shardi ah marka yani mukhadramku waa nin xoogaad yani badanaa dadka da-da weyn baa loo isticmaalaa oo waqtigii jaahiliyada wax ka soo gaaray waqtigii islaamkana soo gaaray annahu qaala licumar radia allahu canhu xaaris baa marka cumar wuxuu ku yidhi allaa ka raali noqdee saddex arrimood cumar baa wuxuu weydiiyey ninku nin magaalo kale ka yimid u ahaa markaasuu wuxuu yidhi maxaad u timid buu yidhi markaasuu inaan saddex masalo ku weydiiyo un saddexdii masalo yaa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi aniga dadkaygii aan la deganaa inahum kaanuu innahum kaanuu yuraawiduunanii cala alqasas dadkii aan la deganaa waxay iga doonayaan inaan maaragtay wacdiyo fa qaala wuxuu yidhi akhshaa waxaan ka baqaaya waxaa ka horreysa marka oo hadda shiikhu uusan keenin oo musnadka ku taalla fa qaala wuxuu yidhi cumar maa shi'ta wixii aad doonto yacni waad maaragtay wacdin kartaa qaas badan waxaa loo isticmaali jiray dadka maaragta wacdiya inkastoo mararka qaarkood ay jireen kuwo qusaasa oo dadka u sheekeeya oo aan wax fiicanna sheegin wax daciif oo munkar ahoo iyo mararka qaarkood waxaan macno badan lahayn dadka waqtiga uga qaada marka wuxuu yidhi yani sida aad doonto oo cumar waxaad moodaa inuu dhibsaday inuu qasigii u diido inuu dadkii wacdiyo markaase ninkii wuxuu yidhi hadde anugu inaan kula tashadaanba imidba oo aan warkaada ku go-o inamaa aradtu an antahiya ilaa qowlik waxaad i tiraahdo yaan ku camal falayaa buu yidhi qaala markaasuu yidhi meeshaanu marka wacdi u jeediyey marka haddii xataa dadka aad wacdinayso tawaaduc yani naftaada ha ku jiro oo naftaada maaragtay kor ha u qaadin ha isla weynaanin marka wuxuu yidhi cumar akhsha waxaan ka baqayaa an taqusa inaad dadkii maaragtay la hadasho aada wacdiso fa tartafica calayhim fii nafsika oo naftaada marka ay dareento inaad ka sarrayso dadkii uma taqus haddana mar kale aada wacdiso fa tartafica haddana ay kula sii kor noqoto naftaadii xataa yukhayala ilayka ilaa lagu moodsiiyo annaka fowqahum inaad dadkii ka sarrayso fii mansilati surayaa aadna joogto maaragtay xidigaha ururta la yidhaahdo waa xidigo dhowra oo maaragtay meel sare ku yaala inaad isla joogto oo naftaadu ay halkaa joogto inaad u marayso yaan ka baqayaa buu yiri marka waa kibir baa ku gelaya waa macnuu mogta naftaadi baa maarata ku cajabinaysa fayadacuka allahu caza wajalla taxta aqdaamihim yowma alqiyaamati biqadri dalik oo marka alla uu maaragtay gomdahooda hoostooda lugahooda hoostoodii aada macnaha adigu joogto maalinka qiyaamo oo dadka lasoo kulminaayo biqadri dalik hadba inta adiga naftaada ay kusii cajabiso aad isla weyneed yaa hoos alla kuu dhigaya xadiidka abu bakra markuu sharxaayey sheekh fusaan wuxuu yidhi xadiidkan waxaa ku jira in sababaha keena cujbiga iyo iscajabinta ay ka mid tahay ammaanta la is ammaano marka uu qofi qof kale si toosa oo foolkafoola u ammaano taasi waxay sababtaa oo ay keentaa in qofkii la ammaanayay uu isla weynaado oo naftiisu ay cajabiso iyo camalkii uu samaynayo sidaa darteed taas marka lama ogola waa arrin maaragtay shareecadu diidanta laakiin qofkii in la ammaano marka uu kaa maqan yahay waxay soo gelaysaa xuskii wanaagsanaa oo alla uu qofka u sameeyey abaalmarin darteed taas waxaa ka soo horjeeda inuu qofkii kaa soo horjeedo oo aad isla joogtaan oo aada ammaanto ma bannaana taasi sababtoo ah taasi waxay sabab noqonaysaa in qofka naftiisu ay cajabiso sidaa darteed yuu rasuulka sal ly slam ninkaa ninka kala ammaanay uu ku inkiray oo ka diiday wuxuu yidhi wayxaka qatacta cunuqa saaxiibka hooge waad goysay buu yidhi qoortii saaxiibka waxaad ku halaagtay ammaantii aad ammaantay rasuulkuna sala alla alay slam waa uu necbaa dhaqanka noocaas oo kale ah sidaa darteed markii ay ku yidhaahdeen rasuulka sal alla ly slam anta sayidunaa sayidkeenni baa tay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi asayid allahu tabaaraka watacaala asayid ullah yuu yidhi rasuulku sal slam alle ayaa sayid ah qaaluu waxay yidhaahdeen wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa tawlaa yani midka noogu fadli badanna adig waa adiga wa acdamunaa tawlan yani midka noogu nacfiga badan oo dadka la jecel yahana oo wax siiya dadka la necab yahana ka sarreeya fa qaala sal ly slm rsulka alle wuxuu yidhi quluu biqowlikum yani hadalkaa aad ku hadasheen guud ahaan si duuduuba ood uga hadli kartaan aw bacda qowlikum ama qaar ku gaabsada oo iska dhaafa maaragtay talax tagga iyo quluwiga iyo mubaalaqada awdana culamada qaarkood waxay ku fasiraan bal waxay yidhahdeen maaragtay maya warkaas badan inta iska dhaaftaan waxaad ku hadashaan dantiini ka hadla walaa yastajriyannakum shaytaanu yaanu shaytaanku idin soo jiidanin uusan idin ka dhiganin kuwa raacsano maaragtay idinku aada wakiil u noqotaan kuwa isaga u shaqeeya marka markay ammaaneen rasuulka sal ly slam kutaraxtaga ammaantaas wuu dhibsaday waa u ka reeba marka marka sida adinku afka shaytaan ku hadlayo kale hau hadlin uu leeyahy marka sayidullah marka uu leeyahy rasuulka sal ly slama yani sayid waa alle alle ayaa sayid ah macnaha sharaf oo dhame alle u sugnaatay waa addoommada allena kulligood waa addoommada alle khalqiga dhammaantiisna waa maaragtay addoommada alle rasuulku sal ly slama waa uu yidhi ana sayid waladi aadam inta aadam uu dhalay anaa sayid u ah wuu yidhi laakiin haddana maadaama dad islaamka u cusub ay ahaayeen yuu u diida taas waxay u malaynayeen in sayidnimada ku timaada nebinimada ay la mid tahay waxyaabaha ku yimaada adduunyada waxay lahaayeen madax ay weyneeyaan oo amarkooda u hogaansamaan markaasuu rasuulka sal wuxuu yidhi quuluu biqowlikum yacni ku hadla sida shuraaxda qaarkood ay sheegayaan moogtahay u hadla sida dadka ahludiinkiina iyo muslimiinta u hadlaan oo nebi iyo rasuul idhah sida uu maaragtay alle igu magacaabay sayidan iyo waxaad idinku madaxdiina ku magacawdaanna ha igu magacaabanina oo sida iyagoo kale haga dhiganina sababto iyagoo kale maahi anugu oo rasuulku sal ly slam dadku wuxuu sayid ugu yahay waa nebinimadaas iyo rasuulnimadaas marka hadalkiina dhexdhexaysta ha ku talax teginina marka sheekh fawsaan wuxuu leeyahay isagoo rasuulka alle ah yuu rasuulku sal ly slam diiday in la ammaano oo toos loo ammaano maxaa u malaynaysaa marka dadki kale qofka bani aadamkaah waa daciif taag daran oo haddii maaragtay iyadoo lala joogo la ammaano waxay taasi sabab u noqotaa in naftiisa cajab uu galo oo uu iscajabiyo taasina waxay usoo noqonaysaa camalkii uu sameynayey oo camalkii hadhow ka naaq u saacay sidaa darteed xadiis kale waxaa ku yimid amaranaa rasuulu llahi sala alla ly slam an naxfiya fii wujuuhi almadaaxiina aturaaba rasuulku sal ly slam wuxuuna faray kuwa dadka ammaana inaan wejiga caro uga sayrno saxaabada qaarkoodna wayba sameeyaanba taas iyadoo dhaqankiisa la diidan yahay dadka badanaa marka ammaantaas ku talax tagaana waa dad munaafiqiinay u badan yihiin oo mutamalliqiin ah oo qofka inay u dhowaadaan raba oo dana inay gaaraan raba sidaa darteed ya alla wuxuu yidhi idaa jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka la rasuul ullah nimanka munaafiqiinta haddii ku yimaadaan waxay ku leeyihiin waxaan marag ka nahay inaad rasuulka alla tahay wallahu yaclamu inaka la rasuuluh allana waa ogyahay inaad rasuulka alla tahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibiin allase wuxuu marag ka yahay in munaafiqiinta saas u hadlaysa ahay ay been sheegayaanu aanay caqiidadooda ka warramin ay munaafiqaynayaan markaas kadib alla wuxuu yidhi ittakhaduu aymaanahum junnatan dhaaryaalkoodii waxay ka dhigteen gaashaan fasaduu can sabiili illaahi jidka alley ka jeesteen iyo diinka alleh rasuulka sal sl lala soo dirayay ka jeesteen iyo shareecada islaamka innahum saaa maa kaanuu yacmaluuna waxaa aada u xun waxay sameynayeen nimanka munaafiqiinta ah oo ah inay dhaarahoodii gaashaan ka dhigtaan oo beentoodii iyo nifaaqoodii ay qarinayaan iyo waxyaabaha kale ku sugan yihiin oo dhan acmaashoodu way xunta munaafiqiinta marka tilmaamihii munaafiqiinta ayay ka mid tahay ammaantaas lagu talax tegaayo waxaa marka munaasaba in laga digtoonaado oo aan munaafiqiintaas loo ogolaanin inay ku madax taagaan dhaqanka noocaas oo kale ah oo ah in qofkii weji weji loo ammaano dhinac kalena wuxuu leeyahy shiikhu haddii qofku uu qof kale ammaano waa uu taskiyey waaba iyadoo la yiri oo kale qofkan waa uu badbaaday khalaas aakhira jannuu gelaya allana raalli buu ka yahay alla waa jecel yahay qofkan allana waxaa dhici karta inuu ka og yahay ammaantan aduu aad ammaanaysay taskiyadan wax ka duwan inuu ka og yahay dhici karta qofkan yaa dadka waxa u qarsoon og allah ma ogi acmaasha dadku ay muujisanayaan wax ay ku run sheegayaan wax kale yaa og inay maarata istusus iyo u camal falayaan baa dhici karta yaase kuu sheegay adigan acmaashii la aqbalay ma garanaysid marka inaad tiraa qofkan waa badbaado waa ahlu janno kuma banaana marka aan qof maaragtay ammaanayn annagu allan u taskiyeyna aan ceebtir baan u samayna haddii marka laga fursan waayo ammaantii waxaa wanaagsan in la ammaano qofka markuu kaa maqan yahay oo haddana la yidhaahdo weliba axsibu kadalika saasaan u malaynaya anugu wallahu axsibu allaan xisaabinaya sababto alla saa qofka xisaabinaya waxa uu sameynaya qofku alla saa u cilmi badan niyada qofkana alla saa u cilmi badan marka waa in alle laga edab qaato in qof maaragtay alle qof ceebtiran looga dhigo ma aha allana wuxuu yidhi falaa tusakuu anfusakum naftiinna ha taskiinina gunaanadku wuxuu yahay buu leeyahy shiikhu in xadiidkan laga fahmaayo kareebid la iska reebaayo ku talax tagga ammaanta dadka kale la ammaanayo sababtoo ah dadkaas la ammaanayo aamin loogama aha in naftooda ay cajabiso oo ay ictiqaadiyaan inay mudan yihiin ammaantaas taasoo sabab u noqonaysa inay camalkii dayacaan oo ay camal wanaagsan samayn waayaan oo camalkii wanaagsanaa ay ku dadaali waayaan iyagoo tala saaranaya wixii lagu tilmaamay iyo faankii la fahaniyey aharkii cumar ee uu maaragtay ugu naseexinayay xaaris ibni mucaawiya sheekh fuusaan wuxuu leeyahay atharkaa waxaa ku jira hadalka cumar waxaa ku jira digid loo digaayo dadka dadka wacdiya iyo ducaadda inaanay naftooda cajabin wacdigooda iyo hadalkoodu aanu cajabinin sababtoo hadday ka fogaan waayaan iscajabintaas taasi waxay keenaysaa inay dadka iska sarraysiiyaan oo isla weynaadaan waa kanaa ninkaani cumar buu wuxuu ku yidhi waxay iga doonayaan dadkaani inaan maaragtay wacdiyo markaase cumar wuxuu yidhi waxaan kaaga baqayaa inaad intaad wacdiso aad adigu naftaadii u aragto inaad ka sarrayso iyagi oo markaas alla adiga hoos kuu dhigo iyadoo lagu abaal marinayo isla weynadaadi sidaa darteed cumar bin cabdilcasiis waxaa laga wariyey in marka uu hadlo ama uu khudbeeyo uu hadalkiisu uu cajabiyo uu iska aamusii jiray isagoo ka baqaaya in naftiisu cajabiso dadka marka ducaadda ah ee dadka khayrka ugu yeeraya oo dadka wacdiya waa inay arrinkaa dareensanaadaan oo naftoodu aanay cajabinin oo hadalkoodu aanu cajabinin iyo siday dadka ula hadlaayaan iyo dadkaa faraha badan ee dhegaysanaya waa inaanay ku kadsoomin ee ay ku dadaalaan tawaaduca iyo in alla maaragtay laysu dulleeyo lana ictiraafsanaado mar walba in gaabis lagu jiro iyo gabodfal waana inay u arkaan in wacdigaas ay hadda dadka wacdinayaan aanu maaragtay ku filayn dadkii oo meesha loo baahna aanu gaarin amase aanu maaragtay wax uu xambaarsan yahay sidii la raba aanu ahayno qiimaha maarata iyagu u yeelayan aanu gaarsiisnayn oo yani wax badan ay jaahil ka yihiin ay meesha jiraan oo waxa aanay garanaynin ay ka badan yihiin wax ay yaqaanaan marka dadka ducaadda ah ee dadka wacdiyaah badanaa iyagaa looga baqaa inay ku kadsoomaan ammaanta la ammaanayo iyo dadka u munaafaqaynayo marka cumar waa kaas ah ninkaanu u naseexeeyey oo xaaris ibnu mucaawiye ah mana u diidin wacdigii iyo maara dadkii faa'iida uu faa'iideynaya laakiinse wuxuu kula dardaarmay inaanay naftiisu cajabinin oo ammaanta dadka aanu ku kadsoomin amase hadalkiisa iyo khudbadihiisa iyo wacdigiisa aanu ku kadsoomin oo aanu isla weynaanin taasoo sabab noqonaysa in allah uu hoos geeyo oo dadkii luguhoodii ka hoos mariyo maalinka qiyaamaha sababtoo ah waxaa ku soo arooray xadiid yuxsharu lmutakabiruuna yowma alqiyaamati amthaala darri dadka isweynaysiiya adduunka markay joogaan maalinka qiyaamaha waxaa la keenaa iyagoo la mid ah quraanjo oo kale oo fii suwari nnaasi yacni dadka u eg lafdiga xadiis kulli waa fii suwari rijaali yani rag u eg yani xagga wejiga macnaha yacluuhum kullu shayin min asakaari buu leeyahy sheikhu sida lafdiga xadiisku u yahay waa maxay yakshaahum dullu min kulli makaan dulligii ayaa meel kasta ka kooba oo ka daboola marka sidii u eg yihiin waa dad laakiinse aad bay u yaryar yihiin waa qur-aankoo kale xadiisku marka waa dheer yahay waxaa ku xiga marka hadda inta shiikhu uu sheegay fa yusaaquuna ilaa sijnin fi jahannam waxaa loo hogaamiyaa dadka noocaas oo kale isweynaysiin jira adduunka xabsi jahannamo ku yaala ilaa aakhiri alxadiis imaam axmed iyo tirmidi baa wariyeen ahlucilmi qaarkoodna waxay leeyihiin in marka hore si dabiiciya loo soo saaraa dhici karta kadibna oo markay qubuurtooda kasoo baxaan iyagoo dhammaystiran la soo saaro sida xadiis kale ay tilmaantay kadibna marka meeshii lagu kulmaayay la tago oo dadka lagu xisaabinayay ay marka wax saas u yar ay noqdaan oo la dulleeyo walilbayhaqiyi can anasin marfuucan bayhaqi wuxuu weriyey oo anas ibn maalik uu ka wariyey isagoo marfuuca kitaabkiisa shucabulimaan yuu ku weriyey marka bayhaqi marfuucan isagoo xadiis marfuuca ah marka waa xadiis xasan ah sheekh albaanina silsila saxiixa yuu kusoo arooriyey low lam tudnibuu buu leeyahy rasuulku sal slam haddaadan dambaabi lahaynina oo aadan dembi ku dhici lahaynina la khiftu calaykum waxaan idinkaga baqi lahaa maa huwa ashaddu min dalik wax taa kasii daraan alcujb waa nafti inay ku cajabiso sababtoo qofka dembiga galaa wuxuu ictiraafsan yahay inuu naaqis yahay marka waxaa loo rajaynayaa inuu dembiga kasoo noqdo toobad keeno laakiin qofka maaragtay naftiisu ay cajabisay waa qof kadsoon waa camalkiisu ku kadsoon toobada marka waa ka fogtahay inuu toobad keeno laga sugi maayo sababtoo ah waxbaba kaama qaldan isleeyahay bukhaari wuxuu aladab mufrad ku wariyey kaana rajulu min asxaabi nabiyi sala alla alay slam idaa zukiya ninka saxaabada ka miduhu haddii la taskiyeeyo wuxuu ahaa qaala ku yiraahda allahuma laa tuaakhidnii bimaa yaquuluun allow ha ii qabanin waxa ay leeyihiin waqfir lii maa laa yaclamuun iina dhaaf waxa aanay iyagu garanaynin ila dambiyo badanoo dadka isu jeedin baa jire bayhaqi wuxuu ku daray wajcalnii khayran mimaa yadunnuun igana dhig sida ay iyagu malaynayaan si ka wanaagsan mid ah iga dhig allow sheekh fuusaan wuxuu yidhi xikmad alle waxaa ka mid ah inuu ka dhigay baniaadamkii mid dambaaba qofka muslimka ah ama muuminka ah dembi baa ka dhaca xikmad waana ku jirta taas sababtoo qofku markaasuu dembi ka dhaco alla ayuu isu dulleeyaa waa tawaaducaa allana waa ka baqaa dunuubtu marka hadday sabab u tahay in qofku uu toobad keeno oo alla ka cabsado faa'iida laga helaa maslaxa ku jirta qofka muslimka iyo qofka muumka ugu jirta sida daacaduba iyo camalka wanaagsan ee la samaynayo haddii uu qofka sabab ugu noqdo inuu isweyneysiiyo uu dhib badan uga imaanayo oo qofka u soo noqonaya marka dunuubta qaarkooda lagu dhaco waxay dadka qaarkood sabab ugu noqotaa inay faa'iido ka helaan oo markuu qofku dambaabo oo dembigiis uu xasuusto alla ayuu u soo noqdaa oo u toobad keenaa allana toobada addoomihiisa waa uu ka aqbalaa laakiin kan dambaaba ee aan toobay laakiin midka dambaaba ee aan toobad keenaynin asaga dembigu wuxuu u yahay dhib barax la buu yahay xadiidkan marka waxaa ku jira in dadka muslimka ah qaarkood marka ay dembi galaan ay dembigaas ay maslaxa iyaga u jirtaba oo naftoodii oo alla isu dullaysa oo toobad keento alla usoo noqota yaa faa'iida ayaga u noqota inkastoo dembigu asal ahaan uu yahay yani dhib uu yahay oo musiibo yahay laakiin xasuusashadaas uu dembigu xasuusto iyo alla kacabsigii iyo toobadkeenkii waxaas yaa asaga marka maslaxad u noqota meeshan uu leeyahy rasuulka sal l slam lakhiftu calaykum alcujba waxaan idinkaga baqi lahaa isla yaabid aad naftiina la yaabtaan oo qofku naftiisu inay cajabiso way halaagtaa qofkii qofkii dambaabay ee toobad keenay yaa ka khayr badan mid daacadii ku dadaalaya laakiin iskula weyn daacadii oo ay naftiisu cajabinayso sidaa darteed shaydaankii ibliis ahaa markii naftiisu ay la weynaatay lacanad baa ku dhacday iyo in naxariista alle laga fogeeyey markii nabiyullaahi aadam uu alle isu dulleeyeyna oo dembigiisa u qirtay oo alla usoo noqdo toobad keenay alla kor buu u qaaday aadam marka macsida aadam uu ku dhacay yani maslaxii u noqotaba sababto alluu u tawaaducay allana waa uu ka baqay allana waa u toobad keenay dhinacaasii faa'iida ka yeelata wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين